kitaabkii naaxuum naaxuum cutubka koowaad kanu waa warka culus oo nenewa ku saabsan oo waa kitaabkii waxa naaxuum kii reer elkoosh la tusay rabbigu waa ilaah masayr ah oo waa aarsadaa rabbigu waa aarsadaa oo waa cadho miidhan rabbigu cadaawayaashiisa waa ka aargutaa oo cadowgiisana cadho buu u kaydiyaa rabbigu cadho wuu u gaabiyaa waana xoog badan yahay oo kii gar daran sinnaba eedlaawa ugu haysan maayo rabbigu wuxuu jid ku leeyahay dabaysha cirwareenta ah iyo duufaanka oo daruuruhuna waa boodhkii cagihiisa isagu wuxuu canaantaa badda oo weliba iyaduu engejiyaa oo webiyaasha oo dhanna wuu wada qallajiyaa baashaan iyo karmeel way engegaan oo ubixii lubnaanna waa dhedhay buuruhu way ka gariiraan isaga oo kuruhuna way dhalaalaan oo dhulka xataa dunida iyo waxa deggan oo dhammuba way ku rogmadaan hortiisa bal yaa dhirifkiisa ishortaagi kara oo bal yaa u adkaysan kara kulaylka cadhadiisa cadhadiisu waa u daqaatay sidii dab oo kale oo dhagaxyada waaweynna isagaa kala dildillaacshay rabbigu waa wanaagsan yahay oo wakhtigii dhib jirana waa qalcad wuuna garanayaa kuwa isaga isku halleeya laakiinse meesheeda wuxuu ku baabbi'in doonaa daad soo buux dhaafay oo cadaawayaashiisana wuu u eryan doonaa gudcurka dhexdiisa war maxaad rabbiga la damacsan tihiin isagu wuu wada baabbi'in doonaa dhibaatana mar labaad sooma kici doonto waayo in kastoo ay la mid yihiin qodxan isku wada murugsan oo ay yihiin sidii kuwa cabnuunkoodii ku sarqaamay haddana waxaa loo wada baabbi'in doonaa sidii bal engegay waxaa ka soo baxay mid rabbiga wax shar ah u fikira oo xumaanto ku taliya rabbigu wuxuu leeyahay in kastoo ay xoog badan yihiin oo weliba ay tiro badan yihiin haddana iyaga waa la wada goyn doonaa oo isna wuu dhammayn doonaa in kastoo aan idin dhibay mar dambe idindhibi maayo oo haatan harqoodkiisa waan idinka jebin doonaa oo jeebooyinka idinku xidhanna waan jebin doonaa oo rabbigu wuxuu bixiyey amar kugu saabsan si aan innaba mar dambe jirin farcan magacaaga sii wada guriga ilaahayadaada waxaan ka baabbi'in doonaa sanamka hardhan iyo sanamka la shubay oo waxaan samayn doonaa qabrigaagii waayo waxaad tahay wax la fududaystay bal eega kan warka wanaagsan keenaya oo nabadda faafinaya cagihiisa oo buuraha dul socda dadka yahuudow iidihiinna dhowra oo nidirradiinna oofiya waayo kii sharka ahaa mar dambe idinma soo dhex mari doono waayo isagii waa la wada baabbi'iyey naaxum cutubka labaad kii wax burburinayey waa u soo baxay hortiinna qalcaddiinna dhowra oo jidka ilaaliya oo guntiga isku giijiya oo xooggiinnana si weyn u adkeeya waayo rabbigu sharaftii reer yacquub wuu u soo celinayaa sidii sharaftii reer binu israa'iil oo kale waayo kuwii wax dhici jiray ayaa dhacay oo laamahoodii canabka ahaana way wada baabbi'iyeen oo raggiisa xoogga badan gaashaankoodiina waa la caseeyey oo ragga dagaalyahanka ahuna waxay xidhan dhar guduudan oo maalintii isdiyaarintiisana gaarifardoodyadu waa bir wirwidh ah oo warmihina waa loo ruuxay si cabsi badan gaarifardoodyada ayaa jidadka dhexdooda ka gurdamaya oo jidadka balballaadhan ayaa midkoodba kan kale ku cidhiidhinayaa oo muuqaashadooduna waa sida qori iftiimaya oo kale waxayna u ordayaan sida hillaac oo kale wuxuu xusuustaa geesayaashiisii way turunturoodaan markay socdaan oo derbigay ku degdegayaan gabaadkana waa la diyaariyey irdihii webiyaashu way furmeen oo gurigii boqorkuna waa baabba'ay xusab waa qaawan tahay iyadii waa la kaxaystay oo addoommaheediinna waxay ugu muusanaabayaan cod u eg midka qoollayda oo kale laabtana way garaacayaan laakiinse nenewa waxay tan iyo waagii hore ahaan jirtay sidii balli biyo ah habase yeeshee way cararayaan waxaa lagu qayliyaa war jooga jooga laakiinse ninna dib uma eego war lacagta dhaca oo dahabka dhaca waayo kaydka iyo maalka wacan oo sharafta leh oo dhammo innaba dhammaad ma leh way madhan tahay oo waa baabba oo waa cidla oo qalbigu waa dhalaalayaa looyuhuna way isgaraacayaan oo qof kasta dhexdiisa xanuun baa ku jira oo kulligoodna wejigooda cabsi baa ka muuqanaysa bal meeday bohoshii libaaxyadu oo meeday meeshii lagu quudin jiray libaaxyada kayrabka ah taasoo ah meeshii ay ku socon jireen aarka iyo goosha iyo dhasha libaaxu iyagoo aan ciduna cabsiin aarkii libaaxu wuxuu dhashiisii u dildilaaciyey wax ku filan oo goolihiisiina wax buu u dilay oo godadkiisii wuxuu ka buuxsaday ugaadh oo buhulihiisiina wuxuu ka buuxsaday raq rabbigii ciidammadu wuxuu leeyahay bal eega anigu col baan idinla ahay oo gaarifarddoodyadana qiiq baan ku gubi doonaa oo libaaxyada khayrabyada ahna seef baa baabbi'in doonta oo waxa aad ugaarsatana dhulkan ka dhammayn doonaa oo codkii wargaysyadiinnana mar dambe lama maqli doono naaxuum cutubka saddexaad waxaa iska hoogtay magaalada dhiigga waayo dhammaanteed waxaa ka buuxa been iyo dhac oo boobkuna iyada kama dhammaado oo waxaa ka buuxa dhawaaqa karbaashka iyo dhawaaqa giraangiraha qablamaya iyo fardo qoob qaadaya iyo gaari fardoodyo boodboodaya iyo fardooley hor u socda iyo seef dhalaalaysa iyo waran birbirqaya iyo dad badan oo la laayay iyo bakhti fara badan oo iskor tuulsan oo meydadkuna innaba dhammaad ma leh oo waa lagu turunturoodaa meydadkooda maxaa yeelay waa dhillannimadii faraha badnayd oo ay fashay dhilladii aad loo jeclaa oo ah sayiddadii sixirada oo qurumo ku iibisa dhillannimadeeda oo reeruna ku iibisa sixiradeeda rabbigii ciidammadu wuxuu leeyahay bal eeg col baan kula ahay oo googgaradahaagana waan kaanfaydi doonaa oo wejigaan kuu saari doonaa oo waxaan quruumaha tusi doonaa cawradaada boqortooyooyinkana ceebtaada oo wasaq baan korkaaga ku tuuri doonaa oo ceeb baan ku saari doonaa oo waxaan kaa dhigi doonaa wax lagu dheegago oo waxay noqon doontaa in kuwa ku fiiriyaa oo dhammu ay kaa cararaan oo ay yidhaahdaan nenewa waa la baabi'iyey bal yaa iyada u baroran doona xaggee baanse kuwa u tacsiyeeya uga doonaa bal adigu miyaad ka wanaagsan tahay noo'aamoon taasoo webiyada dhexdooda ku jirtay oo ay biyuhu ku hareeraysnaayeen oo dhufayskeedu uu badda ahaa derbigeeduna uu badda ahaa etoobiya iyo masar waxay ahaayeen xooggeeda aan dhammaadka lahayn oo reer fuud iyo reer lubiimna waxay ahaayeen kuwii u hiilin jiray habase yeeshee iyadii waa la kaxaystay oo maxaabiis ahaan baa loo watay oo dhallaankeediina dhulkaa lagaga tuuray jidadka rukumadooda oo dhan oo nimankeedii sharafta lahaa saami baa loo ritay oo raggeedii waaweynaa oo dhanna silsilado baa lagu xidhay oo weliba adigu waad sakhraami doontaa oo waad qarsoonaan doontaa adiguna cadowga aawadiis dhufays baad doondooni doontaa qalcadahaaga oo dhammu waxay noqon doonaan sida geedo berde ah oo midho hore u bislaaday ku yaalliin oo haddii la ruxruxo waxay ku soo daataan kan wax cuna afkiisa bal eeg dadkaaga ku dhex jooga waa dumar oo irdaha dalkaaguna waa u bannaan yihiin cadaawayaashaada oo khataaradaadiina dabbaa baabbi'iyey biyo u soo dhaanso hareeraynta aawadeed oo qalcadahaagana adkee dhoobada dhex gal oo dhiiqada ku joogjoogso oo xoog u yeel meesha lebanka lagu dubo halkaasaa dab kugu laysan doonaa oo seef baa ku baabbi'in doonta oo waxay kugu dhammayn doontaa sida koronkoro bal isu badi sidii koronkoro oo kale oo sidii ayax oo kale isu badi baayac mushtariyaashaadii waxaad ka sii badisay xiddigaha samada koronkoraduse intay wax cunto bay iska duushaa kuwaaga taajka lahu waa sidii ayax oo kale oo karraanayaashaaduna waa sidii kobojaan raxan ah kaasoo maalintii qabow xayddaanta dhex dega laakiinse kolkii qorraxdu soo baxdo way iska cararaan oo meeshay joogaan lama yaqaan boqorkii aashuurow arrijirradaadii lullabaa haysa geesiyaashaadii way nasanayaan dadkaagii wuxuu ku kala fiirsan yahay buuraha dushooda oo wax iyaga soo ururiyana lama arko nabarkaagu bogsan maayo dhaawacaaguna aad buu u xun yahay oo kuwa warkaaga maqla oo dhammuba way kugu sacab tumaan waayo bal waa kuma kan aanay xumaantaadu had iyo goorba gaadhin